kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan reediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed isoyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilkai naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan hilibka waa soo gadnaa maasha allah markaan soo gadno umbakaaro ka keenno kadib waa la werwaraa waa la qalajiyaa kadibaa haddana dib loo jarjaraa kadibaa haddana biyaha iyo laga qalajiyaa oo la gursiiyaa kadibaa cusbadiisii wixiisa loo qiyaasaa waa yaasmiin maxamed oo ka ganacsata samaynta oodkaca ama muqmadda iisoyaalkeedii nololeed caasho xaaji cilmi oo ah maamo u ololaysa nabadda iyo haweenka anigoo hanaa maxmeda ayaa idinla socodsiin doona farsamadu waa ibraahim cali mar kaliya barnaamijka haweenkeenna isna eebba wuxuu yidhi aan idin badbaasha
kulligeen hadda waxaan wajahaynaa hubaal la'aan waayo ma jiro wax ka hortag ah oo aan ka samaynay dagaalka ka dhanka ah faafitaanka xanuunka korona muwaadin badbaadi naftaada u tur inta kale ha sugin inta uu kaaga imaanayo qaado absaab ama gafuur xir ku mayro sanitayser inta aad dabooddo gurigaadana ku ekow inta karaankaaga ah wadajir aan halkiisa ugu karantiilno ka hor inta aan laynoo karantiilin
solaabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi aannu la yeelanay yaasmiin maxamed oo ka ganacsata samaynta oodkaca ama muuqmadda balse markan sooyaalka maamo caashe xaaji cilmi oo ah maamo u ololaysa nabadda iyo haweenka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegeysa sanadkii kun sagaal boqol labiyo lixdankii ayay ku dhalatay soomaaliya waa siyaasiyad iyo u ol-oleeyay arrimaha nabadda bulshada iyo haweenka waana marwada u dhaxday cabdi faarax shirdoon saacid oo ah hal abuure iyo ra-iisul wasaare hore jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxbarashadeeda shahaadada koowaad iyo labaad ayay ku haysataa cilmiga dhaqaalaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo maamulka ganacsiga u s international university kaalinteedii siyaasadda sanadkii laba kun iyo afartii ilaa laba kun lixiyo tobankii xildhibaan ka tirsan baarlamaankii kumeelgaarka ayay ahayd waa aas-aasaha kun sagaal boqol labiyo sagaashankii ururka sef somali women and children s s w c xilli dalka uu ku jiray dagaal sokeeye waxaa intaa sii dheer in ay aada ugu ol-oleysay ciribtirka gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagu sameeyo waxa ay dunida dacaladeeda u tagtay si ay ugu warbixiso xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah ol-olaheedii qabiilka lixaad haweenka sanadkii laba kun iyo labadii waxa ay lahayd fikirka ah in haweenku yihiin qabiil lixaad maadaama waxqaybsiga soomaalida uu ku salaysnaa mid qabiil si ay u helaan xaqa dhinaca siyaasadda oo ay aaminsaneed in haweenka la dudsiiyey xuquuqda ay lahaayeen sanadkii laba kun iyo labadii caasho iyo koox kale oo haween ah ayaa ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta iyo nabadda ee lagu qabtay magaalada eldoret ee dalka kenya waxaana u suura gashay oo u rumoobay riyadii ahayd in haweenka lagu tiriyo qabiil lixaad oo soomaaliya ka jira halkaas ayaana si rasmi ah loogu aqoonsaday dowladii kumeelgaarka ahayd ayaana ansixisay in haweenka laga siiyo baarlamaanka qoondo dhan boqolkiiba labiyo toban sef somali women and children s s w c sanadkii kun sagaal boqol saddexiyo sagaashankii ayaa la aasaasay waxaana dhidibada u taagay haween u badan aqoon-yahano ay horkacaysay caasho xaaji cilmi ujeedkeedu ayaa ahaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen soo celinta nabadda ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda iyo sidii dib loogu heli lahaa isku soo dhaweyntii shacabkii kala irdhoobay dumarka la dhibaateeya ayay u fidiyaan kaalmo caafimaad sida tacdiyada la xiriira kursiga iyo jirdilka iyaga oo u gudbiya xarumaha caafimaadka ee isbitaalada hay-adda s s w c ayaa qareeno u qabata haweenka tacdiyada la kulma si ay xaqooda uga helaan cadaaladda xarumaha barakacayaasha ayay ku guuleysteen in ay ka hirgeliyaan nalalka cadceeda ku shaqeeya ee soolarka loo yaqaano farsamada gacanta ayay baraan haweenka gaar ahaan xirfadda harqaanka oo soconaysa muddo afar bil ah marka ay idlaystaanna waxaa loo raaciyaa dhar ay ku bilaabaan shaqadii ay nolol maalmeedkooda ku dhacsan lahaayeen waxaana barnaamijyadan ka faa-iideystay in ka badan kun iyo shan boqol oo haween tababarada iyo wacyigelinta ayay si gaar ah isugu xil saartay s s w c si bulshada gaar ahaan haweenka niyadooda kor loogu qaado si ay noloshooda ugu guuleystaan abaalgudyadii ay heshay caashe xaaji cilmi ayaa sanadkii laba kun saddex iyo tobankii ku jirtay liiska shan boqol oo qof ee ugu saameynta weynaa dunida muslimka abaalmarinada kale oo caalami ah ayay heshay waxaana ka mid ahaa women of substance award oo lagu siiyey magaalada agra ee ghana laba kun iyo shantii blue ribon award ayaa la guddoonsiiyey kennedy school of government laba kun iyo lixdii african women bismakris award laba kun iyo lixdii laberty bell oo la siiyey laba kun iyo lixdii alternative nobel peace price oo lagu siiyey stockholm sweden laba kun iyo sideedii clinton global citizens award oo uu guddoonsiiyey madaxweyne bill clinton magaalada new york u s a laba kun iyo sagaalkii iyo kuwo kale oo badan madaxweynihii malawi jose ban ayaa laba kun saddex iyo tobankii magaalada lilongwe ee dalka malawi ku guddoonsiiyey abaalmarin afar gabdhood oo afrikaan ah loona aqoonsaday haween isbedel ku sameeyey qaaradda afrika gaar ahaan awoodsiinta dumarka gabdhaha ayaana kala ahaa forlorunso alakija nigeria liitha musimi ogana kenya anastasia mosa malawi iyo caasho xaaji cilmi oo soomaali ka ahayd weynaska adduunyada adduunyada
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis ha dhayalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado afsaab ku meydho sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulamada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
iga xidhay albaabada
hagaag markaan aanu imaano falanqaynteenna ganacsiyada cusub ee dalkeena ka hirgelaya ayaa waayadan dambe noqday kuwa soo badanaya oo dhalin badan oo rag iyo dumarba leh ay ka furayaan gudaha dalkeenna marba hab ganacsi oo hor leh ayay dhagahaadu maqlayaan ama aad dhaayaha ka qaadaysaa taas oo loo arko inay tusaale ka tahay kobac iyo soo kabashada waddanka ka soo bidhaamaysa geesta kale curisyada ganacsi waxay horseedeen in qof weliba uu ku fikiro hal abuur ganacsi oo dalka ugubko ah mid ka mid a dumarka soomaaliyeed ee ku sugan dalka ayaa dhowaan bilowday inay xirfad ay leedahay uga faa'iidayso bulshada iyadana ay u noqoto shaqo abuur ee ay u kaashato maaraynta nolosheeda waxa ay samaysaa oodka caama muuqmadda oodkac sida aan wada naqaan waa hilib si yaryar loo jarjaro kadibna lagu shiilo subag ama saliid hadba qofka midka uu doono waana waxyaabaha aan ku gaarka nahay soomaali ahaan oo inoo ah dhaqan soo jireen ah adeegsigiisa oo ilaaya hadda aan laga daalin waxaa bilaabatay in dhaqaale laga sameeyo iyada oo laga ganacsanayo yaasmiin maxamed muxsin ayaana ah gabar hawl abuurkani karinta iyo habaynta oodkaca isku darsatay iyada oo u karisa qof waliba oo ka soo dalbada waxaan kula kulannay gurigeeda oo aan kala sheekaystay howsheedan ah ka ganacsiga samaynta oodkaca ugu horrayn waxaynala wadaagaysaa goorta ay ku dhalatay samaynta oodkaca ama muqmadda baaqi qaali aad iyo aadaan ugu dhowahay raadiyo himila soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada insha allah abaayo waxay ugu dhalatay adiga labada kun toban iyo sideedii meelahaas aan qiyaasa insha allah maxaa kugu dhariyey inaad ka ganacsato farsamada oodkac samaynta wallaahi abaayo anigaa maskaxdeeda ka maagay maadaama xirfad aan aqaano ee tahay oo yacni aan muddo ku fikirayay marka maalin uunbaan iskaga fikiray anigoo iska fadhiyo inaan macnaha barnaamijkan tijaabiyo maadaama social media aada oo soo caan baxay saas darteedaan isdhahay ama ugu faa-iideysataa arrintaanayti oo tijaabisaa bal xirfadan aad taqaanid haddii aa ku guuleysatid iyo haddii aa ku guuldareysatidbo marka aada iyo aada maasha allah markaan tijaabiyey oo aan fiiriyey arintiina way ii suurta gashay alxamdulilah shakur rabbilcaalamiin ilaaha mahadda iska leh marka ka sukowna walaalkaya aada iyo aada iigu dhiirigeliyey oo i dhahay arintaas gal insha allah waa ku guuleysanaysaa waana ku guuleysta alxamdulilah yaasmiin in aad sidan oodkacaad u samayso horta xageed markii hore ka baratay maasha allah aniga waxaan ka barta horta habeertay hooyaday la dhalatay yacni aada ii bari jirtay markaan yaraay marka waxay dhihi jirtay aada iyo aad maalin uunbay ku anfici doontaa ee iska bara yacni oo yacni saasaan u bartay markaasayti kadibna maxay ahayd tooy anoo yaray ahayd kadib muddo badan aanan sameynin aad jirto kadib markaan ka arkay youtubeka iyo barnaamijyadaas iyo waxyaabahaas la suubinayo ay igu dhiiratay inaan sameeyo oo anigana aan tijaabiyo oon dadkaas aan ku daydo waa gartay bal sharaxaad inaga sii sida aad markaa u samayso ee aada u iibiso maasha allah horta hilibkaa sameyna geel waaye inta badan hilib kalema sameyno marka annaga kiilaa u yar waxaan sameyno iyo wixii ka badanaa sameeyaa alxamdulilah kolley hadda marmar shaqada way iska socotaa marna way iska fadhiistaa marna way iska socotaa marka kiiladaasiti markaan sameyno dad qofkii naga soo dalbado markoona laga soo dalbado lee sameynaa inta ka horeysa ma sameyno hilibka waa soo gadnaa maasha allah markaan soo gadno unba kaara ka keenno kadib waa la werwaraa waa la qalajiyaa kadibaa hadana dib loo jarjaraa kadibaa hadana biyaha iyo laga qalajiyaa oo la gursiiyaa kadibaa cusbadiisii wixiisa loo qiyaasaa kadib aa saliid iyo subag iyo wixii lagu sameynaya lagu sameeyaa iyo carfiskiisii filfishoo kale sanjabiilka iyo waxyaabaha oo ku darnaa dhegeeraha heelka qorfaha intaasba looma kala reebto si yacni hilibkaas oona u halaabin oo qofkana muddo uu u hay karo tirada ugu yar ee aad inoo sheegtay waa kiilo ilaa iyo intee ayaad markaasi karisaan inta ugu badan maasha allah mar way jirto oo labaatan kiilo aan karino oo nalaga soo dalbada labaatan kiilo si yacni qof gobol u qaadanayo kale ama qof kenya u socda ama turki u socdaoo kale way jirtaa inta badan inta ugu yarna waxaa waaye shan kiilo aan sameynaa markay ugu yar tahay inta ugu yar inta ugu sii kasii yarna waxaa waaye marmar saddex kiilo afar kiilo laba kiilo marba si waaye saasaan u sameynaa dadka kaa iibsado yaa u badan ma rag mise dumar wallaahi maasha allah way iskugu jiraan aroosyada iskugu jiro maasha allah gabdhaha aroosyada way naga soo dalbadaa maasha allah maamooyinka kaleeto xanuunsan dad xanuunsana iska jiro qofa wuxuu ku dhahaa yacni aabaheygaa jabsan ama awoowaheygaa saan eh hilibka noo sameey kalooradda macali kalooradda lacagteeda oo kusoo darsanaynaa noo sameey subaga gooniyaan u gadnaa annaga yacni hilibka markaan karino waa ka miirnaa subaga caagadan ku shubnaa laakiin qofkaas wuxuu ku leeyah oo kaleeto subagii yacni noo xisaabi subagiina noogu xisaabi hilibkii iyo subagii iskujin ha ahaadaan si yacni qofka macali subagii loo siiyo uu jaban yahay yacni saas darteeda dhalinyaro iyana way iskugu jiraan arday jaamacado dhigata iyo dad dhalinyarona way iskugu jiraan yar iyo weynba way iskugu jiraan aada iyo aad yaa kaa caawiya howshan qabashadeeda wallaahi qofna igama caabisa aniga keligeyga aa sameeyo anigaa doono marmarna qofaa ii keeno aan markaan hilibka dalbado macaamiilaan leenahay bakaaraan ku leenahay marka waxaa waaye marna wiilaa laygu soo dhiibaa marka aniga jaaniska hayna anaaba doonto oo lugaheyga ku doonto qarashaadka aad ku bixiso iyo dakhliga kaa soo gala miyay kala duwan yihiin haa waa kala duwan yihiin marmar marmar faa-iidooyin badana laga helaa oo maasha allah oon la soo koobi karin marna waxaa waaye faa-iido maba kaa soo gelaysaba markii yacni la xisaabiyo gaaskii lagu karinayo kale iyo saliidii subagii dalabaada noo lagu keenaa asigana meelahaasaa noolaga keenaa marka ewelkii hore dhuxulaan ku kari jirna hadda gaasa ku karinaa marka maasha allah gaaskii iyo celcelis iyo caagadihii lagu shubayay iyo waxyaabahaasoo dhan qarashaa laga soo bixiyey trisboortiga lagu keenayo kaleeto asna qarash waaye marka markaan qiyaasno marmar faa-iidada waa iska fiican tahay marna waxba kaama soo gelayaano wixii ayagiyaa isku go-ayo oo isku dhammaanayo dadka aad ka iibisaa halkee inta badanna kaa soo raacaan ama ay kaala soo xiriiraan maasha allah horta aniga wiil walaalkeyga wuxuu ii suubiyey bej oo facebooka iiga dhex suubiyey inta badan bejka dadka maasha allah laag ii saaraan ay ii soo galaan inta kalena waxaa waaya taleefanada caadiga iga soo wacaan oo gacanta oo caadiga iga soo wacaan inta badan laakiin facebookay igala soo xiriiraan marka dad weydiinayaa jiro dad rabaa jiro dadba si waaye saas waay marka marka aad eegto dadka kaa iibsanaya iyo suuqii maxaad kala kulantay ama marka aad howshan aad bilowday suuqa maxaad kala kulantay suuqa wallaahi marmar dhibaatooyin badanaa iska jiro hilibka mar waa la waayaa yacni waxaa laleeyahay geel iyo canshuurta laga qaadaa iyo waxyaabahaas mar gebigiisaaba la waaynaa hilibka mar waxaa laleeyahay waa qaali oo sidii hore ascaartii hore ma ahan haddeeruu ka qaalisan yahay marba si waaye iyo waxaa iska jira jaam aad u badan adigiioo shaqadii kuu taallo oo ku sugayso a qofkii a hilibka u dirsata ama adigii haddaad doonatid a waddadii kugu xirmaysaa dhibaatooyinkaasna waa iska jiraan alxamdulilah dhibaatooyinkaas laakiin waa marmar hadda sidii hore ma ahan alxamdulilah hilibkana si caadiya hadeertaan loo gadaa yaasmiin markaad eegto bilowgaagii aad suuqa soo galaysay iyo hadda oo aad macaamiil leedahay bal maxaa farqiga u dhexeeya markii horese aad bilaabaysa howshan aragti noocee ah ayaad markii hore ka filaysay ama aad isleheyd waad kala kulmaysaa waxaan isdhahay yacni aragtidaa sayt waxaan isdhahay fikradeyda ahayd inaa yacni aan ku guuleysanaya rajadeyda ahayd cabsi badanna way ahayse aad waa u cabsoonayay inkastoo dumar aan ahay aan iska cabsoonayay haddana waaba la qabsada maasha allah cabsidii oo dhan waa iga baaba'day aad iyo aadaan ula qabsaday sababtoo waxaa waaye maalin walba ee dad kale noocaa la kulmaysaa ee dadka dad fiican iyo dad xuna iskugu jiraan alxamdulilah laakiinse kolley waxa xun aniga ilaahay wooba iga fogeeyaba alxamdulilah dadka fiican unbaa hadda macaamiil ile oo markasta isoo wacaan ee yasmiin intii aad ku guda jirto howshan ma jiraan waxyaabo adiga ee la yaab kugula noqday ee aad kala kulantay dadkii markaas kugu soo xirmaya ama macaamiilka kula ahaa aad iyo aad waa kala kulmay maasha allah gabar waxaa jirtay hilib turki u qaadaysay shan kiilo camal ay iga soo dalbatay de- marka gabadhii waxaa dhacday hilibkii markaan u kariyey aan u sameeyey oo juhdi badan aan u bixiyey xataa lacagtii waxay suubisa haafay dhiibtay haafkii kale xataa way aamini weysay oo kayaan dhahay dhib ma lahan kadib hilibkii markaan u kariyey oo caagii aan ugu shubay aan cagadihii ugu diyaariyey ay qa- een, intayna qaadina waxay tiri waxaanay ti ma dhamo shan kiilo kiilo ma dhamo caagadahan kiilo kiilada ku jirto ma dhamo waxaan iri abaayooy adigaba tijaabi caag gifti ina waa ku siina tijaabi hadda suuqa mar kari tijaabi kadib ayada hilibka maba kari taqaano gabar la socotay aa hilibka kari taqaana kadibna way tijaabisay way karisay kadibna waxay igu tiri abaayo kaa kaa qaadnayaaba badnaybo ma fahantay inta badanna wiilka aan ka gatay hilibka wuxuu suubiyaa baruurta iyo waxyaabahaas iyo seedka woo ka bixiyaa markuu ka bixiya bedelkeeda hilib jiiroo ku ridaa si yacni xaqadada woo iskaga ilaaliyo aqabadahaasna waa iska jiraan abaayo waana qanciya wallaahi aad iyo aad waa qanciya qofki wax sheegta waa qanciya dhiirigelintana waa iska jirtaa maasha allah dhalinyaro fara badan aad iyo aad wallahi facebook waxay usoo qoraan hore u soco yaasmiinay ha u joojinin hore u soco abaayo aad iyo aad amaasta dhowr mara xataa wiilal intay naga qaateen ay- ay- intay isoo wacaan haddana markay hilibka ka dhamaaday kadib ama kala bar oo u marayo waxay dhahan yaasmiinay gacanta ilaahay makaa gooyo aad iyo aad ay u fiican tahay maasha allah hilibkan weligayga ma arkin abaayo waa ku dhiirigelinaynaa hore u soco ha u joojinin anigana aad iyo aadaan ugu farxaa wallahi bilaa waa u duceeyaa xataa yasmiin sidee hablo badan oo guryo joog ah uga faa'iidaysan karaan xirfadaha ay garanayaan iyagoo aan dibadda u bixin aad iyo aad qof dibadda waxay ugu baahan taha ma jirto hadday gacanteeda wax u taqaano warsambuus iyo bajiya ugu yar wallahi hadday taqaano maasha allah gacanteeda hadday micayso ee yacni si niyad ee waxaas u kariso ay aaminto inay waxaasayti u gadmaayaan ee dadkana kusoo shamuumayaan maasha allah way u gadmaysaa marka aniga waxaan dhihi lahay dumarka guryaha iska fadhiyo oo yacni aanan shaqada haynin xilligay ilmahooda iskoolada iyo ku maqan yihiin ha iska shaqaystaano wax allaali iyo waxay yaqaaneen sharqaan ha noqoto wax walbo sameeyaanay dhihi lahay aniga xataa doolshada ugu yar haddaa samaysiin oo maanta social media dhigtiin aad iyo aad waa niilaga gadanaya waana waana arki doontiin insha allah haddii aad inala wadaagto farsamooyinka ay ee gaarku u yihiin dumarka ee ay kula tahay in ay shaqo abuur u noqon karto shaqaabuur way u noqon kartaa farsamooyinka gacantaa jiro hadda youtuba soo baxay een, janaalo badanaa jiro maasha allah een, maxay ahtaa waxyaabo qurux badanaa jiro xataa cunto karinta dadaa jiro maasha allah meel dhanaa loo furaa xataa iskuulaa loo tagaa ani waxaan dhihi lahaa iskuul xataa ha u tegina youtubeka ka fiirsada waxyaabahaaseta sharaxaada guriga oo kale wax walba oo sharaxaada waa samey kartiin isku daya insha allah aniga saasaan dhihi lahay adiga markii aad howshan bilaabaysay ka hor ma jiraan howlo kale oo aad hore usoo qabatay ama ka hor aad isku dayday ee aad istiri ka samee dhaqdhaqaaq maya ma jiraan been ma sheegay ma jiraan markaaseyta aniga wax ma isku dayin een, ilmo iyo waxyaabahaas ku mashquulsanaay alxamdulilaah hadeertaa markaa isira alalehe jaanis fiicana haysata oo xilligan wax waa bilaabi kartaa aan isku dayay keliya laakiin ka hor ma aanan isku dayin maskaxdeeda xataa kuma soo dhicin hadda marka rajadaada maxay tahay ee howshan aad bilowday ee aad ku guda jirto ee adkac samaynta ah heer ile intee leeg ayaa jeceshaha inaad ka gaarto heer fiicanaan ka rajaynayaa aad iyo aad hadda xaafadeydaan ku sameeyaa waxaan rajaynayaa inaan meel furto goobo aan furto oo yacni xarumo waaweyn aan furto ilaa gobolada ilaa dibadaha ilaa meel walba inaan gaarsiiyo oo shaqaale aan sameysto aan rajo weyn aan ka qabaa oo aad u fiican insha allah waa tahay yasmiin aadaad u mahadsan tahay Ee, ugu dambeyntii maxaad is leedahay ee hablaha dhiirigelin way u noqon kartaa waxaa jira hablo badan ama maamooyin badan oo guryaha joogo ee, laakiin ku haminaya in suuqa ay ay shaqo taalo laakiin ee, guriga dhexdiisa aan shaqo laga samayn karin kuwaasoo kale maxaad dhii lahayd ama aad ku boorinaysaa wallaahi aniga waxaan dhihi lahay si kasta maanta aad maalqabeen u tahay ama ciddaada lacag u leedahay amaba aad maanta maasha allah aad tahay oo iska dhaqan tahay waxaan ku qanacsanahay ani si kastoo hantiilo u ahay waxaan jeclaa lahay aniga sidii niyadeeda ee jeceshahay yacni waxay niyadeeda jeceshahay inaan dhididkayga xalaasha shaqaysto oo maxay ahayd horumar aan ka gaaro farxadayna kuu tahay tijaabiya xataa wax ad sameeya kadib farxaday kuu tahay adoo shaqadaasiti lama yaso xataa waxyaabaha yarkoo gacanta lagu tolaya xataa lama yaso shaqay kuu tahay sababtoo waa dhididkaada xalaashe adigoon lacagtaas fiirinaynin waxaa fiirisaa hamigaada iyo hiigsigaada iyo qalbigaada iyo farxadaada adiga farxad waxaa ka heli laheyd aa fiirihe saas fiiri insha allah saasaana ku dhihi lahay
aad ayay u mahadsan tahay yaasmiin maxamed muxsin oo inoogu marti ahayd barnaamijka waana inaga intaa intaan ku kulmi doono barnaamijkan ku lacayn ah sidaas iyo ammaano allah